cumar aadan maxamed waa magacayga aniga waxaan ku soo barbaaray xarada qaxootiga ifo kaas ahaan xaafadda etu waag hor dhihi jira ilaa hadda ewan la dhah halkaasaan ku soo barbaaray buug baad qortay bal buugaad qortay muxuu ku saabsanaa wallahi horta maraykanka markaan tagay kadib jaamacadan bilaabay afar sano kadib shaqaan hay-ad ka helay qoladan buufiska u shaqeeyaan ka shaqeynaya muddo lix sana ah anoo marka hay-adaas u shaqaynaya ayaa buug qoray buuggana waxaa la dhahaa wenstansa scated anigaa qoray iyo naag iyadana victoria jemison la dhahay oo samaysay illustrationka sawirada iyo waxaas iska leh iyo gabar iyadana min imaan geedi la dhahay iyadana iskale ee kalarka ayadaa kala rakaleysay buugga wuxuu ka sheekaynayaa noolashayda aniga iyo yar ilashay walaalkay xasan la dhaho ku magacdhada xasan nuur ee ee ahaa dadka xanuunsan intellectual disability-ga qaba aan hadli karin ee curyaanka ah waagaasna macnaha wax iskuulah ama wax tobabarah dadka asaga ahaan ah dadka baahiyaha gaarkaa qaba marka muusan helin wax available xilligaas iskuol ama isbitaal wax jiri haba yaraatee ma jirto marka buugga marka wuxuuna raacayaa aniga walaalkii xare qaxooti imaadnay ku barbaarnay wax ka bartay yarkii xanuunsanaa waxbarasho aan helin haddana dhoofitaan helnay waxaasuu ka sheekaynaya buugga waa sheeke iska fudud waaye ee uun raacaya aniga walaalkeeda qaabka waxbarashada nuucay u eg tahay iskuulladaasay macnaha ilmaha waagaas dhulkaa la fariisan jira xitaa kuraas maysan lahayn aaday walaahi noloshumarka noloshii aad qaxootiga markaad joogteen ku sugnaydeen tacliinta iyo nolosha wiilka walaalka ayaad oga sheekaysa buugga haa buugga waxaan ku qornay noloshayda aniga iyo walaalkay saan u soo barbaarnay meeshaan ku soo barbaarnay saan qaabkaan maraykan ku imaanay haddana kadib markaan maraykan imaanay waxaan samaynay kadib waxaasaa macnaha buugga ku qoran buuggana waxaa loogu tirigelay macnaha younger audience yanga audience waa ilmaha yaryar ee middle schoolka dhigta ama adiga grade to alif iyo wixii ka hooseeya form four iyo wixii ka hooseeya buug inta badan looga tirigelay hadda saa arkaysid buug waxaa ku qoran national book award finalist waxaa marka buwaagtii ugu fiicnaa maraykanka ka soo baxa twenty twenty one uu finalist ahaa number two aan galnay hal qof bisa hal buug kale bisaa ka horreeyey marka dadka sheekada qaxootiga ka jirto buuggana waa picture waxaa waaye graphic novel sawirru wataa wuxuu tusayaa ilmiyo kubadda ciyaaraya waayadaas kubadda waxaa lagu ciyaari jiray waxaa laga samayn jiray qashin macnaha kubad caadia ma jirin kubadda waxaa lagu ciyaari jiray oo plastic bags laga sameeyey finusa la isticmaali jiray electricity message maysan jirin solarkan ma jirin marka inta badan waxaa jiri jiray finusa la isticmaali jiray xitaa raashinka makiinadaha hal ama labaa jirtay waxaa la isticmaali jiray baha la dhahayo dhagax oo macnaha shiide la dhahayaa jiri jiray marka waxaasna buugga uu sheegayaa buugga waxaa kaloo uasana sharxayaa challenjiga macnaha qofka curyaanka uu mara caqabadaha qofka curyaanka ee maraya bismaahee asana wuxuu sheegayaa caqabadooyinka gabdhaha haysta iyaga naftooda sida gudmo fircooniga sida arly marriage gabdhaha macnaha ayagoo guurga degdeg ah ayagoo macnaha fooman galacunugii second marka u soo baasay waalidkii uu ku qasbaaya macnaha iskuulka waagii ku qasbaaya guur lagu qasbaaya waxyaabahaasuu ayagana sharxaya iyo xitaa wuxuu sharxayaa naanaysyada soomaalida qofka dadka la dhahayo jeeri macnaha jiis waaye macnaha qofkii lagu faquuqahayo wixii ilaahay ama ku keenay ama ku dhacay dabcan yes yes naanaysyada aalka aadka u foolka xun ee macnaha ay aan isticmaalno annaga soomaali haddaan nahay macnaha xitaa uu sheegayaa yar saaxiibkii waxaa ku qoran jeeri la dhahayo dad gabar marin la dhahaya ku qoran oo example lagu qasbay inay guursato macnaha waxyaabadu sharxa buugga waana waana wayna ka faa'iideen ardayda ee maraykanka ah ee akhrista buuggaan wax badan ayay ka barteen qaxootiga noloshiisa marka bal ujeeddadii buuggan aad u qortay iyo hadafka aad ka lahayd muxuu ahaa mase mase gaartay oo ma laga aflaxay baa la dhihi karaa nin hadafka horta ugu weyn ee u ahaa ee aan dhibsannay annaga haddaan nahay qurbajoogta waxaa waaye dad kala noo warramay macnaha dad oon qaxooti weligood soo marin dadaan qaxooti ahayn dadaan qaxooti ka soo shaqaynin ayaa miidiyaha soo fariisanaya oo international newska ah ee ka hadlayo siyaasi ha ahaadaan ee maraykan ah ama yurubian ha ahaadaan arrimo waxay ka hadlayaan macnaha qaxooti ayagaana xukumayaba xog badanna kama hayaan khibrad badanna uma leh qofaa laga yaabaa inuu hal maalin dhaadhaab soo booqday oo wafdi ahaan lagu soo kormariyey asagiyaa laga wareysanaya waxaa laleeyahay bal xaaladaha qaxootiga dhadhaab nooga waran asagiyaa warbixin marka annagii waxaan noqonayba annagiio iska warbixin karno waxaan arkay dad kale naga warbixinaya marka horta sababta u weynooda buugga inaan qor iu kaliftaas ahayd macnaha